فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo arbaco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro ahaa oo uu maanta qaaday webiga jubba ee mara magaalada jamaame reer jamaame oo maanta ilaa iyo caawa hareeyay webiga jubba si ay u raadiyaan meydka wiilka oo ilaa iyo hadda la la'yahay ehelada wiilka iyo qaar ka mid a dadkii gaaray webiga oo aan waraysannay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa aqoon-yahan soomaaliyeed oo si kooban uga hadlay waxa aan ka baran karno guusha ay gaadheen reer khaza kuwaasoo cadowgooda yuhuudda ku qasbay in iyagoo dullaysan ay ka baxaan khaza sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan cali jeyte oo ah la taliyaha xasan sheekh maxamuud ee dhanka maleeshiyaadka macawisleyda oo quus ka muujiyey dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin qodobadaasi xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo wixii nagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa labiyo labaatanka bisha toddobaad sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna kow iyo labaatanka bisha koowaad sannada labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka wiil dhallinyaro ahaa ayaa maanta waxaa qaaday webiga jubba ee mara magaalada jamaame dad aad u badan oo ku nool magaalada jamaame ayaa gaaray webiga si loo raadiyo wiilkaasi oo ilaa iyo hadda la la'yahay wiilkan oo toddobiyo toban sano jir ahaa ayaa lagu magacaabi jiray cabdi cali xasan oo ku magac dheeraa cabdi faruurow haddaba waxaan gaarnay webiga si aan u waraysanno qaar ka mid a ehelada wiilka iyo dadkii gaaray webiga ee maanta ilaa maqribkii caawa ku sugnaa gudaha webiga waxaana waraysiga ugu horeeya wiil la dhashay wiilka webiga lagu la'yahay Een, uh, weli waxaan ku sugannahay in uh, magaalada jamaame gaar ahaan webiga jubba ee mara magaalada Een, uh, saacadihii lasoo dhaafay webigu waxa uu qaaday in wiil yar oo ah walaalkii ayaa hadda webiga soo gaaray magaca marka hore maxamed cali een, soo dhawow marka hore sidee u maqasheen in wiilka kula dhashay uu webiga qaaday anigoo masaajidka soo baxay lii soo wacay waxaa lii dhahay walaalka ayaa ku dhacay webiga saas ma ka warqabtaa mayaan dheh markaas ka bacdaan meesha maalmood soo qaatay markaas ilmihii arkay waxay dhaheen halkaan isku dhacay asagoo dabaalaya wuu nooge oo issii deeyey sani saasuu ku dhintay magaciisa cabdi faruuri waa la magac ku magac dheer cabdi cali xasan waaya meeqsan u jira wiilka daba iyo toban waxaa iiga warantaa in uh, markuu idiin soo gaaray warkan maxaa dareentay moobeelka aan hayay haddaa wallaahi siintooyin inaan sarfaan rabay waa sarfi waayey qof kale u dhiibo ii sarfay sidaas ayaan naqday wiilka dabaal ma yaqaanay haa Waa garta. marka sababta keentay in webiga wiilka uu qaado maxaad ku maqasheen waxaan ku maqlay ilmi yar ayaa isburburinayena la dhahay caray isku shubayeen caradii ku shubeen ilmihii cunugii wuu ku naqday webigii ku naqday waa dabaale haddana micna haddana mar kale ku celiyeen caradii lagu shubay cunugii waa ku naqday ka dambe iyakoo sii wadaana oo oo biyaha kusii jira dhagaxa kusii tuureen cunugii meeshuu ku noogay oo isii deeyasane inkastoo qadar ay ahayd marka taabaa u maqasheen inay sabab u ahayd haa cunug yaraa ka daba tagay markii oo sii gaarhayn waa casiiq wasub asig waayahay hadda maxaa tilaabo ah u qaadeen wax tallaabaa u qaadna hadda wax badan baa jiro oo webigan dad badanaa u wacne oo baxaaryaal ah oo hadda hooshooda ku jiro oo had toosho in loo soo gadaal rabo cawada in la joogo doomintii in la keenaa la rabaa meeshaan saas ayaan u sheegaa dadka waalidkiisa wiilka ma noolyihiin maya way dhinteen hooyo aababa ma noola waayahay meeqan ruuxaa la dhalatay adi aan toban iyo laba ruux anoo afar ah oo bahda kale gooni waa wax dooman ah hadda ma u baahan tihiin hadda wax doonaa u baahannahaa si wacan lagu sii raadiyo aa waayahay ilaahay subxaana watacaala sabar ha idinka siiyo in uh, hadduu nool yahana ilaah noo sahlo haddii uu geeriyoodaynayo allah subxaana watacaala ha noo sahlo In- ugu dambayntii in uh, maxaad talo iyo tusaale siinaysaa caruurta isaga la midka ah ee dabaalanaya ee ba- webiga yimaada xillidan oo kale oo jiilaal uu jiro maxaad kula talinaysaa inay waalidkooda caruurta reebtaan midda ugu horeysa cayaalka hadday reebin weysaan mid walaalkayga meeshu mara- maraysin kulligiin inta badan imaa jira asiga asiga waa marmar leh bis si fiican Ehe.
waayahay waa ku sabar siinayaa xoogaa dareenaan ka dareemayaa n xilligan la joogo ma suurtagal baa in la helo mise in waxaa laga yaabaa in waqtiga webigu uu qaaday waqtiga xiga in la helo wallaahi waan waxaan rajaynaynaa in ilaahay noo saalo waan ku raad joognaa kowdhe insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inaan helno wax dugsi ah quraan uu dhiga jiray wiilka wuu dhigin jiray marruu ka baxay xillidan dambe muxuu qabanaya wuxuu qabanaya malcaadi u baashaalaya bis keliis saruur aadan Een, hooyo saruur waxaa iiga warbixisaa in wiilka geeriyooday maxaa u tahay habaryaran ahaa hooyadiis baa la dhalatay haa habar iyo aabbaan ahaa haa habar iyo aabbaan ahaa ay deynaba aadan ay saruura aadan aanana kala dhaha ka waran sidee buu ku soo gaaray geeridiis alxamdulilah bacdal markay soo tugto wowiga soo aade alxamdu alshukra maanta magoobigaas ku jiraa hadda ilaahu lafihiis allaha noo soo sehelo aahe lafihiis allaha noo sehelo qaraabada dhan ha noo soo duceyso ilaa hadda waa la raadinaya haa waa la doonahaya al'aankaanba nolol iyo geeri laguma hayo nolol igeeri laguma haayo lafihiisa ilaahayow ina sariirta noo soo kaso ilaahay igu soo duceeya idinkana walaashaydaa ii dhashay oo lafaan ku dugsanaaye waa geer wiilka wogu ku dhaceleelayda meeshii jooga lenku soo orda ani eba malagiyaaba imaadaybo haa malagiyaa imaaday alxamdu alshukrilah kiisaa gashay haatiisiisaaga inaba wogu ku dhintaa maanta ilaahay u qudra asagana waaya allah u naxariisto waana kuu soo ducaynaynaa toddoba saac ilaa iyo hadda oo laba iyo toban saac lagu dhow yahay in wiilka waa la raadinayaa wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay oo la helay maya weli lama halin daday leeyihiin waqtigii waqtigiisaa la helaa dadaa leeyihiin hadda dee ilaahay qadra waa la helaa saas leeyahay hoo ilaahan iska toogahana webiga qarkiisaan iska fadhinaa wiilka war waalidiintiis ma noolyihiin waalidiins habar iyo aabba waa dhinteen hooy ana hadda waalid ahoo nool adaa soo korsata ah Een, waalidiinta maxaa usoo jeedinaysaa in xillidan oo kale webiga in dadku uu qaadaa weliba caruurta sida la ii sheegay oo caruur badanaa lagu waayey maxaad usoo jeedinaysaa oo tale iyo tusaale siinaysaa nin walba ilmihiis inaba webiga ka reebto hadda camal halis waaye jiilaalaa lagu jiraa webiga ilaa ay suuriyeysta waaye hadda maanta alxamdulilah webiga ilmaheynaan ku waysanaa cunugeenna idin ilmihiina gurigeena ku ro- ka reebtaa idinku dardaarmaa magacaa marka hore cali maxamed barsanji cali in maanta sidee bay wax u dhaceen niyahow anigoo abbaaro oo beeraha falaya yar walaal ah ii soo wacay wuxuu igu yidhi niyahow yarkii walaalka ahaa webigu ku dhace ee balse wuu dabaalaya asigoo webiga gow soo dhow ayaa cayaal ayaga isla dagaalaya oo isla dabaalayeen ayaa dhagaxyo ku tuuray yarkana macnaha faruurtuu ka dallaacan yahay hoos kama tolno koruu ka tolon yahay biyihii uu jiiday yarkii wuu quusa marka haddana waxaan ku guli jirnaa sidaan ku heli lahayn inuu ilaahay noo soo saqiro oo lafihiisa aan bannaanka sidaan ugu soo bixin lahayn ku aasi lahayn hadduu ilaahay ka raalno hadda nolol iyo geeri midna laguma hayo midna ma hayno weli haa laakiin ragga wuu ku jiraa waa dabaalayaa haddana rag kalaa ku jiro ilaa iyo caawi ilaa iyo berita inaan ka helno aan jecel lahay inaan dabaalno goormuu webiga qaaday qiyaastii meeqa saac ayay ku beegneed toddoba saac ii bartii ayuu ku beegnay markuu webiga oo macnaha akhbaar la ii soo dirayay markaan saacadda fiirinay toddoba saac ii baray ahayd haddana waxaa la marayaa sagaal saac ilaa toban saac da ahaan meeqsanuu jiraa shan iyo toban jir waaye ilaa iyo lix iyo toban jir dabaashu wuu garanayay miya waa garanaya si fiican uu garanaya cayaalka jamaama waa boqolkii tobanaan dabaal aqooni inta kale way taqaanaa waa gartay n maxaa u sabab baad is leedahay in webigu in uu caruurta qaado in waxaa la ii sheegay in sanadkii hore sidaanoo kale in wiil yar uu u qaaday wallaahi sanadka saan oo kale markuu biyaha keeno oo macnaha webiga saan oo kale biyaha uu keeno waxaa jira meel daweela iyo wax saas ah degan oo macnihii dabaala hadda wow urow sidii oo kale meel waxaa jirta afar iyo toban wiiloo reer jamaam ee ku maqan wow urowaa la dhahaa halkee ku taalaa waxay ku taallaa jamaam ay ku taallaa stationka jamaame hore ay ku aadan tahay meesha waa dhowr qofoodaa ku dhimatay oo dabaal yaqaanto marka waa soo dabaalaysaa meesha inuu jini degan yahay jin degan yahay sano kasto ninbaa ku baxo waa kaa waayahay n hadda ka waran maxaa qorshihiina uu yahay n dad badanaa webiga yimid oo reer jamaama ah oo dumar iyo rag iyo caruurba isugu jira annugu sideennaba macnaha haddii sidaan oo kale ay dhacdo nin iyo naag iyo dhallinyaro iyo cayruur oo dhan waxaan jecelnahay sidaan ku heli lahayn webigaas Lama lafaan kala naga galeen in aan macnaha soo asturno oo kuma kala harno raggana way dabaalaan ilmaha kalena way murugaysan wanaagsan yihiin siday ku hel lahaayeen wehelkooda waay hadda marka maxaa samayseen tilaabo oo aad qaadeen ilaa iyo hadda macnaa webigaan ku dhex jirnaa waana isku gurmudwacsaneennaa inaan helno ayaan ku rajo weynahay hadduu ilaahay noo saamaxo noo saqiro raggaas ii muuqda in oo dabaalanaya webiga ku jira in waxay raadinayaan wiil ka miya si fiican halkee laga keen halkaan moofi ilaa iyo bulmaamo waan hadda ka soconaa waa kaa inta badan markii la waayo caruurta webiga uu qaado goormaa la helaa qiyaasta niyow ninka markuu wawow ku dhaco sida annaga hore aan u naqiinay toban tilaab biyaha markuu cabo yarka wuu degaa toban tilaab camaluu durqaa Haye.
toban tilaab kadib saacadda uu ku dhacay saacaddeeda markii la gaaro ayuu webiga soo tuuf uu soo tufaa hadduu micnaha u garaangaro sidaan hadda meesha uu ugu dhacay ilaa iyo degayga ma dhaafi karo haa bartaan uu kaga dhacayaa degayga xagga uu kale uu kaga soo baxaa marka inta badan saacaduu ku dhacay saacadeeda kalaa la helaa ayaa la helaa haa maxaa u sababa marka in xiligaas la helo waa qudrad ilaahay waa kaa ma dhacday intaad u joogtay jamaame in qof uu webiga u qaaday in durbadiiba la helo oo lagu guulaysto ma dhacday way dhacdaa macnaha waxa waxa waa ilaahay wuu kuu fududeeyaa marka hadda waxaan jecelnahay inaan helno markaas hadduu ku dhaco inaan helnaan jecelnahay qaluubadeenna laakiin allah subxaana wa tacaala markuu raallo ka noqdo ayaa la helayaa waaya ilaah noo sahlayn maxaa si guud u soo jeedinaysaa caruur badan ba hadda ii muuqato webiga webiga jooga qaar badan way dabaalanayeen iyagoo dabaalanaya ayaa ugu yimid Een, khatarteeda xilligan oo kale waa badan tahay sidaad ii sheegtay maxaad u soo jeedinaysaa hadda caruurta tale iyo tusaale siinaysaa M- waxaan jeclahay carruurta oo macnaha faa'iida ama tusaale aan ka siinayaa haddii xilliyadan oo kale la gaaro webiga waa jiilaal macnaha een, sida hadda webiga weyn iyo sida dhaayaha biyaha gala labay kala yihiin dhaayiga waa waa in yar oo lagu dabaalbaran karo wixii soo galo ayaa ku jira mo- webiga waxa waaye baaxaddiisa way weyn tahay jiilaalka iyo guga wuxuu dilmo badan yahay jiilaalka marka jilaalka biyaha yaraada miya biyaha yaraado dabeelahana way soo kacaan hadda dabeel baa iska socoto soo maaha xanfar baa socdaa yarka hataa qaadi karo marka waxaan ilmaha ugu digayaa oo ilmaha jubbada webiga ku nool inay iska ilaaliyaan khatarta oo macnaha webiga uu qabo suurtagal ma tahay in yaxaas uu kale uu qaado wax suurtagal ma- maya yaxaas annaga hadda nalaguma sheegin yarka macnaha biyaha yaxaas wuxuu dishtuu cunaa horta si wacan waxa uu ilaahay u soo maago Ha.
uu u qabsado ayuu dishtaa laakiin qof webiga u laakiin qaaday nin webiga ku dhacay yaxaasoo cuna weli ma aanan arkin si wacan haa inta badan waa la helaa marka inta badan waa la helaa waxaanu weli ku sugannahay webiga jubba ee mara magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose oo maanta uu qaaday wiil yar oo ah En, ah, waxaan waraysan doonnaa qaar ka mid a naquudayaasha oo ku takhasusay webiga kuwaasi oo hadda gelaya webiga En, ah, marka hore magacaa ibraahim sheekh saalax ayaa la yidhaahdaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ibraahim en, soo dhowow en, hadda halkiin joognaa hadda waxaan joognaa webiga ayaan joognaa wiil baa ku jiro raadisaan ku jirnaa annagoo shan ila lax ah oo muslimiin ah waa yarkaasaan raadin haynaa inuu ilaahay noo sahlo oo raxna waa nagu dheexaysaa waa haddee qeer saasaan dhihi lahaa waa gartay raadinta ka waran qaabkaad u raadinaysaan maxaa tafaasiil naga sii kartaa qaabka u raadinayna waxaa weye webiga qofku markuu ku dhaco koro ma saarno dhulkuu fadhiyaa dhulkaasaan ku soconaynaa sidii malaygii oo kale dhulkan ka raadinaad qofka waa gartay hadde taas baa jirto hadde waa ka waayahay markuu webiga qofka u qaado ka waran in goormaa la heli karaa haddii la waayo ilaa la- waqtigii ku dhacay waqtigiisa ayaa la helayaa ka hor in la helo ma laga yaaba maya ma jirto ilaa waqtigiis ayuu soo foocayaa meydka markuu ku dhaco oo la waayo waqtigii uu ku dhacay saacadihii saacaddiisuu soo baxaya hadda in raaditaanka hadda maad bilaabaysaan hadda waxaan bilownay sagaalkii saac waxaan joognaa ilaa koob iyo toban saac ilaa laba iyo tobankii saac baaritaan baan ku haynaa haddaan waynana caawa webigaan ku dhafraynaa shabaaga ayaan ku dabaynaa webiga dhexdiisii haka waayahay xiliyadan oo kale waxaa la ii sheegay in webiga uu dadku qaado maxaad nooga sheegi kartaa waxa keenaya ee sababtu ah waxaa keenaya ilmaha webiga lagama celiyo webiga ayaa lagu soo deynayaa ilmihii in webiga laga cishto ama qof la ilaaliyo ama lagu waaniyo webiga inuu ku dhimanayo qofka biyo inuu dilayo cunug waa in loo sheegaa looma sheegayo cunugii waa iska soo baxaya hooyo aab wax ka celinaya biyaha ma laha way iska soo baxayan biyaha iska gelayaan qalab ma wadataan sida hadda ii muuqato in webiyada caalamka iyo badahana qalab lagu gala ayaa jira maxaa idin fududaynaya inaad webi gashaan oo intaas saacada aad ku jirtaan soo qudhiina lagama yaabo inaad khatar la kulantaan khatar waa la kulmaynaa ilaah unbaa nagu ammaansanhaya mooga maahan annaga dad hadda qalab oo biyo lagu gelayo haysta ma aha wixii ilaahay na baray iyo kilaa wixiin ku baranay ayaan markaasaan wax ku raadinaa mooga wax qalab oo maanta aan haysana ma jirto haka ilaah unbaa nagu ammaansanhaya marka raadinta wax lacag maa ku qaadataa maya weligayna ma qaadanan shan ilaa ilaa toddoba waan soo bixiyay aniga qaas ahaantaydanana shinan aan ka qaata ma jiro qofku ii keenana kama qaati noloshaada inta aad webiga iyo hareerihiisa joogtay in maxaa kugu yaab badnaa oo aragtay oo maanta aan kaa faa'iidaysan karnaa waxaad iga faa'iidaysanaysaa een, qof oo yaxaas soo qaaday laba gobol ka dhigay gobolkiisan soo bixiya maar inta hadda ka hor toban iyo dhowr sano laga joogo Si wacan.
oo ka soo qaaday meeshan sabatuuni ah ayaan qabsaday dha- ee, dhabar qeyb ah waa gartay Ah.
adigu wax khatar mala kulanta intaa aniga waa la kulmay yaxaas baa isoo aaday laakiin ilaah baa iga celiyey reer jamaama gaar ahaan dhallinyarada sidiiba carruurta maxaa kula talinaysaa oo webiyada yimaada ee dabaasha oo xillidan oo kale aad u badan yihiin taladaad siinaysa maxay tahay waxaan talada ani aan siinayaa dhalinyarta hadda soo kacaysay webigii xiliyaashu dadii lahaa hadda waa waa jilaal ah marka waxaa la rabaa inay ilaaliyaan jilaalka biyaha meel god waay meelna waa taag taagii ayay ku qabaysanayaan biyihii baa jiidaya waxaa ku ridayaa meeshii godkii ahaa sidaasaa loogu dhimanaya inay iska ilaaliyaan ayaa wanaagsan waayahay wiilkii yar ee hadda la la'yahay ma laga yaabaa in yaxaas uu cun ma cuni karo yaxaas annagoo biyahan saan u dabaalayno geesinimadaas ma qabo inuu gabar wiilkaas uu soo galo uu ka qaato meesha maxaad ku samaynaysaa yaxaaska yaxaaska haddii la arkana dad baa joogo waa lala dagaalamaya intuu qo- lala dagaalami karo cadowga Ah.
aad u mahadsan tahay sidoo kale een, waxaa la kulmay mid ka mid ah naaquudayaasha ee halkan jamaama jooga gaar ahaan webiga oo maanta juhdi iyo dadaal adag ku bixinaya in la helo wiil yar oo webiga uu qaaday walaal magaca axmed mayaani shaal Mayaani.
axmed uu soo dhowow een, meeqa sac ayaa hadda in webiga aad ku jirto ilaa toddoba saa ilaa iyo xilliganaanu joognaa oo hadda la jooga kow iyo toban saa i bar intaas waa raadinaysaan wiil intaasaa la raadinayaa ma la helay weli wax la helay amba wax oon aragnay amba wax dareenna weli ma jira waaya halkee ka timaadeen idinka bulmaamow ka waran aqoonta aad u leedihiin webiga webiga aqoon fiican baan u leenahay dabaalka ilaa iyona hal saa i hal saa i bar waa ku maqnaan karnaa webiga waa ku jiraan karnaa wax khatar idinka la kulmay maya sha- shar ilaahay mana- hanaga haaya wax sha- kan- kan- shar ma la sheega kan- waa la kulma waa la kulmi karaa waa ma la dhihi karaa mar mar yaa iska imaan karta adagoo webiga quusaysa inuu yahaas ku soo weeraro waan isku dhicin karna si loos- loos- laisku dhicin ilaahana bare waa iskaashanaysaan miya saas waa weli adiga xasma kusoo weerar noloshaada noloshayna waa na soo weeraray maxaa idin dhexmaray waxaana dhex maray inaan dilno Ah, halkee aad meeshaas Bul- meel la dhahayo moofi gabar ayaan ka dhicinayna gabadha markiin la qabsanay ayaa nagu soo boodi asigaa tuuray laga kala gooyay marka waa iskaas anakoo dhowr ruux ana boqol ruux ama lanahiyin waa lagu shamuumi waa la dilay allaa taala webigan aad buu u wen yahay markaad raadinaysaanoo kale meelo mucayan ah oo idin bartilmaamaydsan miyaa jira oo waxaad xoogga saaraysaan meel oo hadda meeshii oo markaas oo ninkii meeshaas joogay noo tilmaama bana awooddan saarnaa Ah, meelahaas ka dhowtaa Ah, meeshaasaan meelahaasaan ku rafanaa ilaa iyona wixii hortiisa ah ilaa iyo dabadeeda meeshii biyaha u socdaan ayaan sii racanaa maxaa u baahan tihiin hadda dooman iyo wax ma u baahan tihiin doohiminana u baahannahay xargiyaalaa loo baahnaana kulley haddana ma hayna waan arki haynaa intana doomo zaa'id ma leh laakiin doomanaan sugayna haddii noo imaadaan waa ku kaashanaynaa maxaa marka tusaale siinaysaa carruurta oo aadka ugu badan inay dabaashaan xillidan oo kale maxaad tala siinaysaa ilmaha carruurta hadda waxaan tala siinaa inay iska ilaaliyaan webiga markiisaan xilliga jilaalka ah khatartiisaay leeyahay inay oo isku ilaaliyaan faraa waayahay en weli waxaan joogaa webiga en juba ee mara magaalada jamaame maanta wiil yar ayuu qaaday dad badan ayaan soo waraysanay dhanka hooyooyinka ayaan jaleecayaa magaca xabiib kuusoo maxamed xabiibo en webiga ay ka dhowdaa halkan beer miyaa ku leedahay Ah, haa beera ku leeyahay.
wiilka ka waran goormaa kugu wardamaysa wiilka lix sac lix sac maalina ay ugu dambeysay webigaas tagay waa soo dabaalay bacda ee, webigiina markoo wiilla ii soo sheegeen inaa wiilkaas intay waxay dhaheen wiila webiga ah, macnaa ah, asku dhinti inaa xaqiiqaasa jira ogaaw Ee, saas miya ahaa hadda marka hadda anina waa roori wiilisha waa soo rooreen anna waa sii roori dharkiisan jeri waa soo heli hadda kabaa iyo macabistan ka haayaan hadda ilaa wax kalena ma caddeen karan hadda meeq sac ay ku beegneed qiyaasta sideed sac wey Ee, xilli jiilaal oo webigan oo macnaa ilmahan oo carruurta inay dabaalayna waa waa jiraa mugtaas ilaa wax kalena ma iska caddeen karin laakiin hadda ilaa ilmihiina maxaa ma laga karaayo webiga waaya rajama markii webiga carruurta uu qaado aad bay u yimaadaan oo isku gurmadaan sooma haa haa maxaa marka hooyooyinka usoo jeedinaysaa ee waalidiinta ah ee carruurta dhalay ee webiga yimaada qaarkood waxaa laga yaabaa inay og yihiin kuwo kale waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn maxaa tale iyo tusaale siinaysaa waalidiinta ilaa carruurtaas hadda ilaa webiga waa ammaadan adi yar iyo weyn waa ammaadan webigan waa dabaalaa ma waa celin waa ka noogne maxaanu ka heesa yeelina marka de ilaa maka celin karna ilaa halahan wiil laakiin halahan ummad oo meeshan socdaan webigan dabaalan maka celin kara ani ma kasi ilaa wiilkana kaskoodlayso dabaalahan kaskooday kasoo baxayaan En, dadka aan halkan kula kulmay aad bay u badan yihiin dumar iyo rag ayaa isugu jiraan magaca فرتون عبد القادر يا fartuun abaqaadir fartuun soo dhowow halkaa maxaa u timaadeen waxaa u imaanay wiilka meydkiisa in lasoo bixiy inaan aragno hadduu ilaahay sahlo aan u imaanay wa- wiilasha marka jiilaalkaana aad iyo aad ugu dabaalan webiga caruurta aad iyo aad anaga waa ka kar la'nahay way badan yihiin ciyaal jabaam niman yar iyo niman waaweyn way isku jiraan waa kaa marka horey ka waran webiga caruur buu qaaday waa wuu qaadi jira weligiisba sanadba sanad sanadba wuu qaadaabo haa ma waalidiinta maxaa marka diidaa in caruurta iyaga celiyaan oo ay caruurta annaga waa celinaa badi qaarna dib jiraa jiro oo waalidkooda aanan ka adka annaga kuweena waan ka adagnahay laakiin niman waxaa jiro oo waaweyn oo ilmaha maskaxdooda ka xadaayo oo webiga geynaayo oo annagaa ka mid ahbo caruurteena had iyo jeer ka daba imaan webiga duraad aniga lugan ku imaan anoo doonaya wiilka oo ani aan dhalay waa helaa waan garaacay anoo xabsiga usii wadaa gabar deriskay iga celisay Waa kaa.
marka maxaa waalidiinta usoo jeedinaysaa si guud waalidiinta waxaan usoo jeedinaa inay caruurtooda ceshtaan ee xakameystaan hadday kari waayaan walaayada gacanta ay ka saaraan magaca
salmaan cabdisalmaan salmaan maanta ma joogta salmaan maanta waa jooga wiga Haye.
cunug minkis dhiman alaagsma jooga markii oo ilmaha kadib oo markii ilmaha oo ay imaadeen dadka oo cunug waa dhint markii la magaalada kasoo roro intaa imaade ee, dad dabaalaya ilma cunug raadinaya arke wiilka dhintay ma taqaan wiilka dhintaa cad aabiyiis minkis alaagsa cad faruuro oo aqaanaan ee, cunug cunug iska maskiinas ah oo raja ah fiican.
oon agoon ah waxaa la yidhi cunuga caruura tuuriyeysay rumya ما واحد واحد ما كحسوست أنا جماعة ميالة أجري ما دام أدرك لا واحد كشاق لا مكتئ لكن ما دام ميالة أجري واحد واحد ما كويني adigu ma ka mid tahay caruurta halkan ku dabaasha أنا ماما ماشى متداول بأنا ما تقول أنت ما ها علم واحد أركها علم دواء لها dawaal ma taqaanid ما ما دواء مكزاي garta marka caruurta in adiga kula midka ah ee halkan yimaad maxaad usoo jeedinaysaa إن ماشى إسك دافان دواء لن إيه دافان
oo adoo kale ay noqdaan آه أنا أكل أي نقطة مساجد حافظ أو حرنا magacaada cabdinaasir maxamed mukhtaar cabdinaasir haye maanta ma joogta maanta hadda ayaa imaaday waxaa maqlaya wiil saaxiibkay oo ku dhintay webiga haye wiilka dhintay saaxiibo ayaad maya haa saaxiib rasmi ah ee naftan u dhexaysa maxaad dareentay markuu ah, maqasho geeridiisa calool xanuun inuu madax wareera dareemay saaxiibkayga qaaliga oo naftan u dhexaysay maalintuu geeriyooda calool xanuun iyo madax xanuuna dareemay caruurta adiga kula midka ah maxaa usoo jeedinaysaa caruurta waxaa soo jeedinayaa xaafidiin inaad ku ekaataan xaafidiin inaad ku ekaataan iyo masaajida iyo jihaadka u baxdeen webi maxaa idinka soo horeeyay wax midin yaale jihaadka ma u baxdin adi laakiin adaa ka mid ee ma caruurta dabaash caruurtaana maanta ayaa dawaalaya safarka hore aan ku bartay laakiin asal ahaantay kismaayo ka shaqaynaya waxaan ahaa baxaari oo doonta ka shaqeeya haa waa iska waa waa la yaaba inaa iska dhaaf caruurtan maxaa usoo jeedinaysaa masaajida iyo xaafidiin ku ekaataan وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام markanna waa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa aalaba noo soo jeediyey waryaheena cabdiraxmaan bader maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay dab xoogan ayaa ka holacaya keymaha gobolka oramiya ee dalka ethoobiya warbaahinta dalka ethoobiya ayaa waxay warinaysaa inuu dab xoogan ka kacay keymo ku yeela waddankaasi dabkani oo bilowday sabtidii lasoo dhaaf ayaana si aada u fidaya isagoona geysanaya khasaare aad u xoogan waxaanay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oramiya oo ah gobolka uu dabkani ka kacay sheegayaan in deegaano badan uu saameeyey dabkani mid ka mid ah meelaha sida weyn uu u saameeyey ayaana waxaa lagu magacaabaa gooto oloma kebele oo ay ku jirto buurta abaaro waaxda isgaarsiinta dalka ethoobiya ayaana waxay mareegaha kala duwan internetka ku baahiyisay sawira muujinaya baaxadda dabkani iyo baabaa weyn oo u geystay deegaanka uu ka bilowday kooxaha dabdamiska iyo maamulka magaaladu iskaashanaya ayaana waxay wadaan dadaal ay ku daminayaan dabkani waxaana si aada looga cabsi qabaa in dabkan uu ku sii fido magaalooyin kale warbaahinta dalkaas ayaana waxay sheegaysaa inaanan la ogeyn sababta keentay inuu kaco dabkani diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ayaa duqiimo xoogan ka geystay deegaana ku yaala waqooyi bari dalka ukrein magaalada labaadii ugu weyn dalka ukrein ee kharkiif ayaa waxaa laga maqlay dhawqa qaraxyo aad u xoogan wararku waxay tilmaamayeen dowladda ruushka ee diyaaradahan duuliyo lahayn ku weerartay deegaana ku yaala waqooyi bari magaalada kharkiif dad ku sugan deegaana kaaga dhow halka uu ka dhacay weerarka ayaana waxay sheegayaan inay maqleen qaraxyo aad u xoogan xogaha qaar ayaana waxay tilmaamayaan in xukuumadda kiyef laxdaadkii duqeymaha ay waday dadaalay ku doonayso inay ku joojiso gantaalada ay ridayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka balse waa ay ku fashilantay waxaana ay warbaahinta ka soo warmaysa magaaladaasi sheegayaan in duqeymaanay geysteen khasaare kala duwan iyadoon uu dab ka kacay dhismayaal iyo goobo kale dhanka kale wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay inay soo riday saddex diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kuwaasoo ay leedahay dowladda ukrain maraykanka ayaa cunaqabateen saaree madaxda golaha milatariga ee dalka suudan xukuumadda washington ayaa waxay cunaqabateen adag ku soo rogtay dhammaan hoggaanka sare ee milatariga suudan ee uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan iyadoona midaas u sababeynaysa in milatariga suudan ay duuqiimo xoogan ku garaaceen goobaha la ilaaliyo sida isbitaalada iyo xarumaha waxbarasho waxay sidoo kale ku eedeyseen milatariga suudan ay mamnuuceen in gudaha dalka suudan ay galaan gargaar bani aadamnimo xogaa ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in alburhaan iyo ciidamadiisa ay cunaqabateenkan saarnaani doonto in muddo ah toddobaadyo kor ayaan ahayd markii maraykanka sidan oo kale ay cunaqabateen u saartay maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f kuwaasoo dagaalaada kula jira milatariga suudan dadka qaar ayaana waxay sheegayaan in cunaqabateenkan la saaray milatariga uu hogaamiyey cabdifataax al burhaan aysan wax shaqaa ku lahayn eedeemaha loo jeediyey balse ay tahay isbeeshiga waayahan dambe la sameynaya alburhaan dowladaha ruushka iiraan iyo shiinaha kuwaas waan wada ognahay inay maraykanka kala dhexeeyaan khilaaf siyaasadeeda baydan ayaa ka hadlaya waxa ay saanad yahuud uga ogolaadeen xasuuqa reer khaza madaxweynihii hore ee maraykanka ee xilka laga qaaday maalintii shalay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sababta keentay in maamulka yuhuudda ay u ogolaadaan wareysi laga qaaday maalintii shalay ayaana waxuu ku caddeeyey inuu magaalada talaabiib ay caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuudda uu booqday sideed maalin kadib howlgalkii duufaanulaksa halkaasna uu kala kulmay netanyahu isagoona sheegay inuu ka codsaday ina u ogolaadaan adeegsiga hub weliba bayden ayaana wuxuu tilmaamay inuu netanyahu ku yidhi horay ayaad u samayseen wax weliba duqimo ballaaran ayaad ka geysateen barliin waxaadna rideen bab nuglir ah waxaadna disheen kumanaan dad aan waxba galabsan si aad ugu guulaysataan dagaalka waxayna midaan si cadeen buuxda u tahay inuu bayden ogolaaday inay yahuuddu adeegsan karaan hub kasta oo ay doonaan inta uu waraysiga socda ayaana wuxuu bayden qirtay inay maraykanka qudhooda horey u geysteen xasuuqyaan kala socleen oo ka dhanna shacabka ugu dambayntii taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda ninka lagu magacaabo harti saliifa ayaa maanta oo talaadaha ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayey maamulka yuhuudda taasi oo dhaqangeli doonta lixda bisha maarso warqad iscasilaada ayuuna haliifi ku yidhi maamulka yuhuuddu wuxuu ku fashilmay hadafkoodii yahay inay difaacaan saynada waxaana dagaalka uga burburay hanti aad u badan haliifa wuxuu si cad u sheegay inuu isaga mas-uul ka ahaa guuldaradii isxigxigtay ee soo gaartay ciidamada yuhuudda toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka isagoona intaa ku daray in guuldarada ay maalinba maalinta ka dambeysay ay soo badanayso wax yar kadib markii uu taliyaha guud ee ciidamada yuhuudda ku dhawaaqay inuu iscasilayy waxaa haddana iscasilaad kale ku dhawaaqay madaxa taliska koonfureed ee ciidamada yuhuudda ninka lagu magacaabo yaron finkelmen wuxuusna sheegay inuu ku fashilmay xilkii uu ka hayay yuhuudda waxaase soo talaya mas-uuliyiinta yuhuudda ee ku dhawaaqaya inay iska casilaan xilkii ay ka hayeen maamulka yuhuudda kadib fashil iyo wajagabaxay kala kulmeen duulaankii gardaradaha ee ay ku hayeen marinka khaza wax ka badan shan iyo toban bilood oo xidhiir ah wararka caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج مركنا وحلقة لبي صدرات إيه حبين تفائدة عافيماتك دكتور مسلح oo ka mid ah dhakhaatiirta fadhiisata isbitaalka deegaanka kuyabrow ayaa aalaba xubinta noo soo diyaariya ee noo soo jeediya dhegaysi habboon أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السيلينيوم ماددا ومادوينكي aan soo qaadanaynay ay ka tirsanaa macadinta maadadan markaa waxay ka tirsan tahay macadinta yaryar ee aan soo sheegnay selenium maadadan cunsurka sunta ah ee aan biraha ahayn ee la xiriira baaruudda iyo maadada layidhaha teleriumka waxay ku dhacdaa dhowr nooc oo allotropic ah ee oo bir ah oo u eg sida cawl ayaa si fiican u qabta marka iftiinka marka loo eego mugdiga waxaan loo isticmaalaa sabir qaadista iyo waxyaalaha labidka ah Eh, waxay ku dhacdaa macdintan eh, sulfite sida pirate oo kale ayay u dhacdaa marka waxay ka mid tahay eh, macdintii aan soo qaadanaynay eyantanba mataqaana xalaqaadka inoogu soo socday ay ka mid tahay waana maado muhiim ah faa'iido badan ayay jirka u leedahay haddii yaraatana dhibaatooyin badanaa dhacay hadday badatana sidoo kale faa'iidooyinka marka selenium ay u leedahay jirka baniaadamka ama shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid ah inay isku xirto shaqada guud ee vitamin ega jirku u baahan yahay iyo jirkaas inay isku xirto ee mataqaana wada shaqaysiiso ayay qabanaysaa sidoo kale inay ka hortagto kansarka soo weerara jirka baniaadamka noocyada kala duwan ee jirka sistemyada kala duwan hadday aan leed maqaarka keliyaha xibnaha muhiimka intaba soo weerarta ayay ka hortagtaa maadadan sidoo kale maadadan waa antioxidant antioxidant waxaa la yihahdaa waxyaalaha jirka waxyeeleeya maadooyinka ka hortagaa layidhaha antioxidant wax allaala wixii jirka baniaadamka soo weerara ama u imaan kara oo waxyeeleyn kara ayay ka hortagaysaa marka maadadan antioxidantah ayay mataqaanaa faa'iido badan u leedahay ayaa laga helaa marka saas daraaddeed marka jirka baniaadamka ayay ka hortagtaa wax badan ay u samaysaa meelaha aan ka heli karno maadadan selenium waxaa ugu horeeya hilibka kalluunka qeybaha kala duwan ama mataqaanaa dhammaan qeybaha cuntada badda laga helo ayaa laga helaa waxaa laga helaa hilibka caadiga xoolaha arayga lo-da geela iyo wixii la mid ah waxaa sidoo kale laga helaa lowska maadada lowska mirahan lowskana aad iyo aad ayay qani ugu tahay maadadan selenium sidoo kale hadday yaraato maadadan selenium jirka ay ku yaraato maxaa qofka uu dareemi karaa wuxuu dareemi karaa murqa xanuun joogto ah ayuu qofka dareemaa ama murqaha inay baaba-aan qofka murqihiisi ay dhammaadaan jirka ku darsamaan oo qofka uu maqaar uun keliya kasoo haro sidoo kale qofka wuxuu isku arkaa cudurada wadnaha ku dhaca cardiomyobathy la yiraahdo wadna xanuun joogto ah qofka inuu wadnihiisa garaaciisa u bato ama garaaciisa uu hoos u dhaco iyadoo ay ugu wacan tahay maadadaas oo yaraata dhibaatooyin xagga mataqaanaa wadnaha joogto ah qofka uu la kulmo ayaa laga heli karaa sidoo kale cashinis disease cudurkan la yiraahdo oo ku dhaca qanjirada khaasatan qanjirka keliyaha ku dhaca cudurkaas marka waxaa loo yaqaano cashinis disease wuxuu ka mid yahay adrenocorticotropic hormone yani yani qanjir soo saaro hormoonada keliyaha ayuu soo saaraa marka cudurkan waxaa markiisa ugu horreysay lagu arkay dalka china ayaa lagu arkay magacan cashinis waa magaalo ku taala wadanka chinaha magaaladaas ayuu ku badnaa cudurkan saas daraaddeed marka maadaama magaaladaas uu ku badnaa dadkeedii aad ay u wada qaadeen cudurkan saasaa loogu bixiyey magaca cudurkan cashinis disease la yiraahdo sidaas daraaddeed marka cudurkan waa cudur hormoonada ku dhaca oo markaasi keeni kara qofka inuu mataqaanaa dhibaatooyin badan uu ku sameeyo cudurkan ama mataqaana cashinis diseaseka wuxuu ka mid yahay cudurada ku dhaco thyroid glandiska ama hormoonada isbedelka ku sameeya jirka ama badya ama yareeya marka si guud marka waa cudur ku dhaca qanjirada maadadan seleniumka hadday ku badato jirka bani aadamka qofka wuxuu dareemi karaa waxa ugu horeeya uu qofkan dareemayo waxaa waaye neefta oo sida neefta tuunta oo kale usoo shiirta waxaa la dareemaa shiirka ama urta tuunka qofka inay neeftiisa noqoto haddaad aragto maadadan seleniumta qof ku badan midda labaad tinta qofka inay bido ama qayb qayb u bido ama hal mar tagto ama ama mataqaana tartartiib u baxdo ama ay gogo'do tinta oo lumaysa haddaa aragto maadadaas ayaa kugu badan ama kugu yar iska fiir sidoo kale waxaad arkaysaa labalaba iyo matag iyo dibacsanaan jirka dhacsaal iyo ugu dambeyntii beerka oo bukada sida mataqaana cudurka sirosiska la yiraahdo beer xanuunkaas oo qof ku dhaco beerka oo aad u bukada la yirahda siros oo marka dambe chronic uu noqdo calaamadahaas iyo astaamahaas ayaa lagu arkaa qofkay ku badan tahay maadadan qiyaasta marka maadadan laga qaadan karo maalintii dadka waaweyn sagaal iyo tobanka ilaa iyo kontonka sano waxay qaadanayaan kun iyo shan boqol oo miligram maalintii ee dadka waaweyn konton iyo kow ilaa todobaatanka sano waxay qaadanayaan kun iyo saddex boqol oo miligram maalintii ee limidka ugu koreeya ee laga qaadan karo maalintiina waa hal qaado oo mataqaanaa ayaa laga qaataa ee maadadan marka ee faa'iidooyin badan ayay inoo leedahay insha allahu tacaala waxaan filayaa marka in laga bogtay insha allahu tacaala aada iyo aada umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
wayahay aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa si kooban waxa uu uga hadlay waxa aan ka baran karno guusha ay gaareen reer khaza kuwaas oo cadowgooda yuhuudda ku qasbay in iyagoo dulaysan ay ka baxaan khaza
oo dadka soomaaliyeed ay arrinta khaza ay fariin u diraysa waxa weeye maraykan iyo yurub iyo israa'iil oo oo baawar xoog la leh ayaa ka adkaan waayey dad kooban oo dhulka hoostiisa ku jira annagana annagoo haysanaa dhulka intaa leeg baa etoobiya nagu ciyaaraysaa oo ay rabtaa baddayada inay qaadato etoobiya nagu ciyaaraysa gobollada dhexe laga rabtay soo gelaysaa ama south west ay jubbaland soo gelaysaa puntland soo gelaysaa hargeysa soo gelaysaa waxay ku tusinaysaa inaan nahay dad maaragtay runtii dhul aysan lahayn jooga qadiyad weyn oo islaamnimo iyo wadaniyad midna aan lahayn marka fariinta ay noo dirayso falastiinna dhulkooda hal taako oo ka mida lagama qaadan dadku waa dhiman karaa waana la layn karaa waana la dili karaa laakiin haddaad tahay saaxibulqadiya iyo saaxibulrisaala waxaa muhiimka adigaa u haraya dhulkaagii waxay tahay marka fariintayda aan dadka soomaaliyada dhegeysanaya aan u dirayo etoobiya ama abasinia dhowr boqol oo sano ayay baddaa ku foogan tahay oo kusoo socotaa maantana midada maantana midada gacanteeda waxa ay madaxweyne xasan waan u arkaa arrintaas inuusan aad uga fiirsan ama danaysa shakhsiga ay ka ilduufinayaan waxaan rabaa marka inaan cod dheer ku yidhaahdo cid kasta oo saamayn leh soomaaliya baddeeda maanta difaac bay u baahanta etoobiya annagu bad ma siin karno kamana kareyn karno dekadna ma siin karno waxay rabtaa xeeb inay hesho dhul ay military ka dhigata inay hesho reer falastiin marka taaka dhul lagama qaadin maxaabiis lagama qaadin dhulkooda lagama qaadinin shan iyo toban bilood adduunku isugu tegay oo dhul korkiisa lagu cadaabane maanta waa guulaysteen waxaan u dabaaldegayaan guushooda iyo adkaysigooda annagana annagoo cidnan annagoo cidnanna haysan baan shan madaxweyne leenahay kulligeena abiiba abiiba abi axmed baa ardisabo nooga yeeraya abii ka horna gabra inoo telinayey iyo mella sanaawi aan dib isugu noqono caqligu ha shaqeeyo reer falastiin waxaan ka barana hadalkayga nuxurkiis waxa weeye haddaan soomaali nahay falastiin maxaan ka baran karnaa maxaanse uga egnaa falastiin waxaan uga ekaan doonaa haddayna rabno inaan dhulka qodanno toban sano macnaha labaatan sano kadib ama afartan sano kadib oo aan xornimo u dagaalamo reer falastiin reer falastiin dhulkoodii rag baa bixiyey nin la yidhahdo maxamed darwiish oo reer falastiin ayaa wuxuu yidhi hadal cajible oo taariikhda galay wuxuu yidhi laa adri man baaca wadanana ma garanayo cidda waddanka iyaga iibsatay laakiin araa man dafaca thaman laakiin waxaan u jeedaa dhulkii la gatay dhibkiisa cidda la nool oo barayska bixinaysa macnaha qiimaha uu noogu kacay baan u jeedaa dhulkeennii la bixiyey buu yidhi qiimaha haddaan reer falastiin uu noogu kacay oo qax iyo dhimasho iyo ahaano iyo dhibaato ah baan la noolahay u jeedaa laakiin ma aqaano dhulkeenna ciddii iibisay waxaan leeyahay marka cid kasta oo soomaaliyeed dhulkeenna maanta yaynaan iibin etoobiyaanna gacanta aynan ka gelinin haddii kale waxay noqonaysaa sida reer falastiin haddaan dadnimadaa leenahayba inaan dhulka hoostiisa qodanno oo boqol sano oo soo socota aan u dagaalanno sayn isaga kicin lahayn
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
hagaag cali jeeto oo ah la taliyaha xasan sheekh maxamuud ee dhanka maleeshiyaadka macuusleyda ayaa quus ka muujiyay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu tilmaamay in dagaalka ka dhanka ahaa xarakada uu gebi ahaanba joogsaday taasina aanay ahayn wax la qaadan karo cali oo hadlaya ayaa xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga kala gooshayaan goobihii ay dagaalada ka bilaabeen arrinkaas oo uu ku tilmaamay mid aad loola yaabo waxaana uu hadalkiisa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka macuusleyda ay walaac xoogan ka muujinayeen awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo xusay inay beelah u yihiin weerarada iyaga ka dhanka ah meelay ku soo celinayaan intay ku jiraan bahalaad moodaa godadkay gelayaan meelay ku jiraan geeday dhex gelayaan yani wax lala y- ma qorshaha adduunka da- waxa eeg waxa adduunka dagaal soo dhacay iyo waxa adduunka wax soo xukumay waxa ay- ay- ka- ay wadaan cid keento oo bini aadana lama sheegin waxaa laakiin la yaab ah oo markaan maskaxdayda gadaal u celiyo aan la yaabaa anugu qoryama qaadan bustool baan qaatay dadku hubkiisa waa haystaa sababta loo daawanayo maxaa loo daawanaya waayo loo daawanaya way sii dhex marayaan way dhex marayaan qoryay haystaan waa ku sii dhex socdaan waa la daawanayaa ani ma garan karo waxaas waxay yihiin ma garan karo caqliga aad ku fakeraysaan oo ah shabaabaa inta maraa la yidhi xaggeeduu maraa la yidhi oo aad iska daawanaysaanna ma aha waxaas gabdhuhu waa inay biyaha soo qaadaan odagu waa inuu ciidanka hogaamiyo mee odayaashii waa inay hogaamiyaan ciidan shabaab waa in laga- dalka in laga saaro laakiin waxaan u baahannahay sida hadda ay tahay siyaan ahayn in loo- in in loo fekero hadda maanta siday tahay siyaan ahayn in loo fekero halkaasuu ka soo baxay uu soo dulmaray xaggan uu sii maray waa sii socdaa waa sii korayaa akhwaan waxaad maxay waxaad maxay tahay barkee maxay tahay waxaas waxaas maxay tahay war waxaas wax aadama ku dhaqmo maaha
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
guud ahaan dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام